madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ka furay shirka nabadeynta beelaha kasoo kala jeedo degmooyinka xeraale iyo cabudwaaq shirka ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah beelaha walaalaha ah ee ay dirirtu dhex martay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa labada beelood ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda
waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celinaynaa nagu kulansiiyey fursaddan qaaliga ah iyo shirkan ama kulankan aada iyo aadka muhiimka u ah intii maanta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa safarkii iyo socodkii iyo sidii loogu yimid shirkan muhimka ah haddii laga yimid galmudug iyo degmooyinka iyo haddii laga yimid muqdisho iyo meelo kale intaba waa laga yimide intii maslaxadaas usoo safartay aada iyo aada iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waxaana leenahay qof walba intii niyaddii wanaagsaneed iyo ujeedadii wanaagsaneed uu kasoo tala galay ashar iyo xasanad allah ka siiyo waxaan rabaa halka in uga mahad celiyo sidoo kale dadkii mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay soo dhoweynta wafdigan wafuddaas kala duwan ee welina gacanta ku haya howlahoodii iyo adeegoodii iyo habsami u socodka kulankaba
dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu heshiisiinayo laba beelood oo walaalo ah oo dagaal ku dhex maray deegaano ka tirsan galgaluud